wasaaradda deegaanka iyo imilada somalilan yaa howlgallo ku fididay haana kumid ee deegaanada hoos goyow magaalada oodaweyne ee somalilan howlgalkayahaayay korlaka fuliya islamarkaasi tina lagaroojiya ee shidadowka dhuxula iyo xaalufinta dhirta iskudubaha wasaaradda deegaanka iyo imilada ee somalilan cabduqaadir ayaa weliba uusa faahfaahin gubiyey udhajeedka howlgalku ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo dhuxusha annagoo kaashanayna ciidanka booliiska runtii howlgalkaas maanta waxaanu joognahay imaka aanu taagannahay tuulada ballicigaal wataa waa arkaysaan dhuxusha waa gubanaysaa maxaabiistii ama dadkii dambiilayaasha ay dhuxusha ashida naga baxsadeen kollay dhowrba god oo kale ayaannu iyadana ka howlgeli doonnaa waxaana la socda guddoomiyihii tuulada iyo guddidiisii oo runtii aad uga howlgalay bahashan dhuxusha ah aadna isaga mamnuucay aadna uga howlgalay runtiina daacad ka ah inay deegaanka ilaaliyaan maanta qudha maahe marar badanoo horena waanu wada hawlgallay waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan ee ay deegaankooda u ilaalinayaan waxaan leeyahay tuulooyin kale la mid ah ee ama ku dhow ama ka darugsanay inay waxaan u soo jeedinaya inay ku daydaan oo ay deegaankooda ilaaliyaan cid kasta oo deegaanka cadow ku ah ama dhuxul ka shadaysa ama daaqeenoodaysa inay ka hawlgalaan oo aanay ku eegin annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaannu heegan u nahay oo mar kastoo ay nala soo hadlaan aanu u dhegangulaanno u soo bixi doonno kana hawlgeli doonno sidan oo kale waxaan leeyahay cid kastoo ku foogan inay deegaanka baabiyaan dhuxul ka shidaan daaqeenoodaan inay ka waantoobaan waxaannu marin doonnaa kuwii hore halkaannu marinnay u tudhi mayno sharcigaannu marinayna maxkamaddaannu saaraynaa lixdii biloodoo horena waxa weye waxaa jiray dembiilaal aanu qabannay waannu sharciga marinnay maantana tii baannu wadnaa oo haddii sannadyada hore tahay haddii imminka sanadka gudihiisa ay tahayba mar qudha kama caajisi doonno cadowga deegaanka ku ah annaguna u tuli mayno hadday u tuli waayeen runtii hawlgalkani sidii aanu doonaynay runtii hawlgalkani sidii aanu doonaynay ayuu u dhacay hawlgalkan oo runtii ay nagala qayb galeen ciidanka booliiska gobolka daadmadheedh ee saxaafadda qaranka oo iyadu mar walba heegan noo ah oo hawl kasto aanu ku jirro oo ah ilaalinta deegaanka iyaduna qayb naga ah oo aan naga maqnaanin iyo maamulka tuulada ballicigaal waxaannu ku rajo weynahay in macnaha deegaankan uu noqon doono deegaanka koowaad barigii hore waxa lagu xaman jiray inuu deegaanku yahay deegaanku dhuxusha aad u degan tahay laakiinse muddo sannad ah iyo wixii ka badan waxa weeyaan maamulkan cusub ee tuulada yimi ama maamulka macnaha loo magacaabay tuuladani aad bay uga hawlgaleen waa daacad annaguna waxaannu caddaynaynaa waannu ballan qaadaynaa inaannu ugula shaqayno sidaa ay iyaguna deegaanka uga shaqaynayan inaan uga dhegangulaanno wasaaradda deegaanka oo imilada ee somalilan iyo wadda dadaalo la kiyayarayo xaalufinta dhirta iyo roojiyowka isticmaalka dhuxla